kulanti wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka dib u dhac kale ayaa ku yimi fadhi ay golaha wakiilada somalilan ku ansixin lahaayeen miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka kadib markii kooramka gooluhu uu buuxsami waayey xukuumadda ayaa miisaaniyaddan horey ugu soo celisay golaha wakiilada waa maxay sababta dib u dhacani ugu yimi ansixinta miisaaniyadda barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana inoogu martiha guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan xuseen ismaaciil jaamac guddoomiye marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfonka bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu caleyh rasuulillah waa ku salaamayaa cabdi xaafid waana ku dhowahay martida microfonka ee voice of america waa tahay guddoomiye xuseen bal marka hore waxa aad noo sheegtaa sababta keentay in mar iyo lababa uu kooramka golahu buuxsami waayey si loo ansixiyo miisaaniyaddii sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka oo iminka kala badh maraya
runtii waa su-aal wanaagsan weeye waxa weeye maaragtay arrinta miisaaniyadda ama maaragtay in golahu furmi waayo oo uu kooram la-aan u furmi waayo runtii way dhacday ilaa laba saddex wiig qiyaas ahaan sababtuna waxa weeye mudanayaal tiradooda xoogaa ay tahay ilaa dhowr iyo toban mudane oo fasaxiyo ka haysta shirkadoonka oo ah oo ka maqan magaalada hargeysa oo fasaxyadooda aan weli kasoo laaban iyo muxuu ahaye mudanayaal kale ayuuna u safray xagga iyo gudashada waajibaadka xajka oo iyana xajkii muxuu ahaye u safray labadaa shay oo iskaabay waxa ay keentay in tiradii laga doonayey inuu golow ku furmo oo labayo afartana ugu yaraan in ay suurtogeli weydo waa tahay xuseen dadka ka faalooda iminka siyaasadda somalilan gaar ahaana ka hadla arrinkan sababo kale ayay sheegayaan waynu u iman doonaa laakiin dabcan golaha baarlamanka xubnihiisu dee bulshada ayay u shaqeeyaan mushahar ayay qaataan maadaama gooluhu uu ogaa in magaranaysaa dee ay dadka shakhsiyaadkaasi ay fasax tegayaan ay xajkii tegayeen miyaanay habboonayn in dadaal ay ku bixiyaan ansixinta miisaaniyadda ka hor intaanay hawlahooda shaksi ahaan u bixin way ahayd runtii way tahay haddaad ugu yaro noqdo wax weeyaniyo arrinta miisaaniyadda golaha waxa ay miisaaniyaddu ka gudubtay way u gudubtay madaxweynaha saddexiyo tobankii saddexdii bishii november sorry saddexdii bishii march ee sanadkan maalinta uu goluhu ansixiyey miisaaniyadda waxa uu galay fasax fasaxiisii dastuuriga habuu galay goluhu oo ilaa laba bilood iyo bar qiyaastii qaadanayey toddobiyo tobankii marchna madaxweynuhu waxa uu kusoo celiyey golaha miisaaniyaddii uu golahu ansixiyey isagoo cuskaday qodobo uu muxuu ahaye uu madaxweynuhu sheegay in ay muxuu ahaye ay la noqon weyday in uu madaxweynuhu saxo miisaaniyadda taasoo ay xukuumaddu soo jeedin ka samaysay oo uu madaxweynuhu soo jeediyey in la sameeyo la waafajiyo bacdama uu madaxweynuhu uu sheegay in qodobadaas ay ka hor imanayaan nidaamka maamulka maaliyadda ee qaranka taas iyadoo ay taallo ayaa muxuu ahaye golahu fasaxiisii kasoo laabtay bartamihii bishii shanaad sanadkan waxaa dhacday marka waxa weeye soo noqoshadii uu koormka waxa weeyaan marka uu xeerku kasoo noqdo madaxtooyada ama madaxweynaha waxa uu toos ugu yimaadaa shirgudoonka shirgudoonkuna waxa uu ka hor ahriyaa goloweynaha markuu golahu furmo fadhigiisa koowaad u horeeyaba kadibna wuxuu xeerare ee kasoo noqdaba muxuu ahay saasa maaragtay procedureki nidaamka goluu yahay nasiib darro may dhicin in muxuu ahaa golihii uu furmo kooram la-aan darteed iyada oo ay jirto mudanayaal golaha wakiilada ah oo fasaxii la dheeraaday oo qaarkoodna fasaxa kale ku darsadeen muddadii muxuu ahaye golahu caadiga fasaxa u lahaa sababahaasoo iskaashaday runtii waxa ay keentay in ilaa saddex ilaa afar weeg uu golahu furmi waayo waa tahay sharciyada la doonaya in la fuliyo dhaqaalihii doorashada dee howlaha dalka ka taagan miisaaniyadda ayay dabcan u baahan yihiin ma la odran karaa mase jiraan xuseen in qaar ka mid a xubnaha golaha baarlamanka oo hadday noqoto qaar ururada ay dee wax ka dhexeeyaan xisbiyada qaarkood xisbiga talada haya ama kuwa mucaaradkaba inay ka dhacayaan ansixinta doorashada maya runtii ururada iyo xisbiyada qaranka hadda jiraaba waxay ka midaysan yihiin in ay doorashadu isosaarka ah xeerarkeedii la baasgareeyey madaxweynuhuna digfeedka kusoo saaray in ay qabsoomaan saddexiyo tobanka novembar waa shay bulshada somalilan iyo muxuu ahaye xisbiyada mucaaradka iyo ururada iyo xukuumadda lafteeduba runtii laisla waafaqsan yahay taas ma qabo in ay jirto taal waxa weeyaan waxaa dhici kartaa runtii amaba jirtaa qodobka shan iyo kontonaad dastuurka markaad eegto faqadiisa koowaad waxay sheegaysaa duruska miisaaniyadda marka ay ka timaado xukuumadda ee ay golaha u timaado golahu waxa uu xaq u leeyahay inuu wax ka bedel iyo dib eegis uu ku sameeyo miisaaniyadda oo uu wax ku dari karo waxna ka bedeli karo dastuurka ayaa kaa awood u siiyey golaha gudahoosaadkii dhaqaalaha ee aniga iga horreeyey isbeddel bay runtii ku sameeyeen miisaaniyaddii soo jeedin ah golahana way soo hordhigeen waa laga hore akhriyey golahuna gacantaag buu u qaaday waanu ansixiyey taasoo ay ku jiraan brograamyo iyo mashaariic ka baxsana miisaaniyaddii asalkahayd ee xagga xukuumadda ka timid waa meelaha farqigu ama differenceska u dhexeeya golaha iyo iyo iyo iyo iyo xukuumadda uu ka dhashay waxyaabaha uu madaxweynuhu runtii uu diiday amaba uu ka soo horjeestayna waa mashaariicdaa lagu daray ee miisaaniyadda laba kun iyo afar iyo labaatanka oo bilmetel gobolka awadal oo kale mashaariic waddooyina baa ku jira oo lagu daray iyo isbitaallo iyo waxa noocaasa maxaa la yidhahdaa golaha guurtida oo golo qarar ah oo isagana muxuu ahaye uu soo jeediyey ama muxuu ahaye golahu uu soo jeediyey in mushaharkoodii la kordhiyo iyo muxuu ahaye ciidamo maleeshiyaad ah oo qaab maleeshiyaad u abaabulan oo muxuu ahaye iyana xoogaa kharasha loo qonteeyey si aanay u waxyeelin nabadgelyada gobolada bariga oo ay uga mid noqdaan ciidamada qaranka saddexdaa qaybood ayaa runtii ugu muhiimsanaa soo jeedinta golahu uu sameeyey miisaaniyaddii asalka ahayd xukuumadda ay soo gudbisay wax lagaga bedelay waana halka aan odhan karayo madaxweynuhuna waa diiday hadday jiraan xildhibaanood runtii xitaa koramka iman waayana meelaha differences ku jiro ee loo bahnayaan in laisu soo jijiido meelahaas ayaan odhan karaya in ay tahay waa tahay markaas ma waxaad leedahay madaxweynuhu waxa uu diiday waxyaabaha lagu soo diray maxaa la yidhahdaa miisaaniyadda sida awdal oo aad ka dhawaajisay ama ciidamada aad tiri waa la qaramaynayaa iyo golaha gootida mushaharka loo kordhiyey haddii ay taasi jirto marka miyaanay habbooneyn inay xubnaha golahu inta ay yimaadaan oo koramka buuxiyaan oo ay arrinkan dib madaxweynaha ugu celiyaan haddii ay wax diidan yihiin
waa su-aal fiican runtii cabdixaafid waxa weeye arrinta marka halkaas kala marayso soo jeedinta ama ra'yi ama muxuu ahaaye xeerka kasoo noqda madaxweynaha golahu waxa uu ku celin karayaa ugu yaraan shan iyo konton cod ama laba meeloodoo saddex meelo saddex meeloodoo laba meelood mudanayaasha golaha wakiilada tiradooda shan iyo kontonkaa cod waxa weeyaan runtii muxuu ahaaye maanaan helin oo golahu muu muu codka tirada intaa la eg oo lagu dib loogu celinaya madaxweynaha way suurtogeli waday inay suurto gasho waana waana arrinta keentay in ay xoogaa agajiitan u yimaada amaba dibudhac u yimaado taasoo salka ku haysa xildhibaanada fasaxa ku maqan iyo xildhibaano iyaguna marka dambe muxuahaye xagga ay xajka gudashada waajibaadka xajka u safray marka arrimahaasu runtii jiitan bay keeneen waana arrinta keentay dibudhacyada runtii waa tahay gudoomiye xuseen golaha baarlamanka xubnihiisa dadweynaha reer somalilan ayaa soo doortay in markaa xubnihii golaha iyo xukuumaddii ay xeerar marba isku celiyaan saameynta ugu weyni waxa ay dee ku dhacaysaa oo uu saameynaya dadka shacabka ah markaas xildhibaanadii iyo iyo iyo dowladdii in xeer intaas laysku tuurtuuro inagoo og xataa in ay xeerar kale hor yaalaan golaha baarlamanka saad u aragtaa
runtii waxa weeyaan arrimuhu dee intaan dambe may fasaxiyo golaha intii aanu kasoo noqdunbay hawsha xooggeeda muxuu ahaye koramka iyo farsamooyinkiisu runtii ay maaragtay habsankaas uu yimi waanaan qiraynaa inay jir tahay wax jira runtii mudanayaasha iyo golahoo dhanna ay dareensan yihiin hase yeeshee arrinku waxa uu runtii habsanku ka soo bilaabmay miisaaniyaddu waxay ahayd inay golaha hor timaado horaantii bishii labiyo tobnaad ee sanadkii hore adigoo soo koobaya xuseen goormo ayaad leedahay hawshan markaasanadkii hore horaanteedii bay ahayd inay timaado miisaaniyadda golaha nasiib darra waxay timi january saddex iyo tobankeedii meelahaas bay timi miisaaniyadda golaha marka habsanada iswowadaartay waxay dib u riixeen in miisaaniyaddii la ansixiyo waanan ka xunnahay runtii waana dareemi karaynaa mashaariicdii bulshada loo qaban lahaa arrimihii doorashooyinka arrimihii amniga wax alla waxaasoo dhan iyo dhaqaalihii guud ee dalka oo lacagtiis wareegi lahayd inay saameyn ku yeelanayso waan dareemaynaa waxaan rajaynaynaa wiilka soo socda in ay miisaaniyaddaas dhaafi doonto golaha oo ay ansixi doonto ayaa aad iyo aad u warjoogeynaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su-aashii aan dooniyaan ku weydiiyo waad ka jawaabtay xuseen ismaaciil jaamac waa mahadsantahay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni martida microfonka waxaana marti inoogu ahaa guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan xuseen ismaaciil jaamac tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo